kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo idinka imanaya magaalada hargeysa toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku lafaguraynaa xukuumadda cusub ee uu soo dhisay madaxweynaha cusub ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro martida barnaamijka igala qayb gelaysa oo aan si weyn ugu mahadnaqaya aan ugu horraysiiyo aadan muuse jibriil waa diblomaasi sare waana xubin firfircoon oo muddo aad u dheer ka tirsanaa bulshada rayidka waxa kale oo barnaamijka igala qayb gelaya aqoon-yahanada jaamacadaha somalilan waxaan ugu horraysiinayaa khadar cabdiraxmaan waxaa kale oo barnaamijka marti igu ah maxamed muuse iyo ugu dambayn sakariye muuse maxamed oo isaguna ah bara sare oo ka tirsan jaamacadaha somalilan su-aasha ugu horraysay aan doonaya in dhammaantiin aan idin weydiiyo sidee ayaa aad u aragtaan xukuumadda cusub ee uu dhowaan soo dhisay madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi aan ugu horraysiiyo aadan muse jibriil
aragtidaada haddaad dadweynahan la wadaagto waxa kaaga baxay dhismaha xukuumadda aada iyo aad baad khadar adeer u mahadsan tahay innagu waxaynu ku guulaysanay runtii maaha oo keliya dimuquraadiyada iyo doorashooyinka ee waxaynu ku guulaysanay waxa la yidhaha state building dowlad dhiskii ayaynu ku guulaysanayoo aynu soo bilownay koob iyo sagaashankii maraaxil badan bay inala soo martay maantana heerkaa ayaynu gaadhnay marka taa oo wax aada iyo aada iyo aad ay mudan in la la tixgeliyo la ammaano loo tehanadeeyo dadkii dimuquraadiyada hirgeliyey dadweynaha xisbiyada siyaasiga ah madaxda siyaasiga ah tahaniyad iyo bogaadinna waxa mudan labadii madaxweyne isbedelay cabdiraxmaan ciro iyo iyo muuse biixi runtii waxaynu dunida tusnay inaynu ummad nahay istaahishaa nolosha iyaynu tusnay dunida waxa weeye madaxweynaha waa lagu yaacay waxa la weydiistay wasiiro iyadoo lagu baysgaraynayo reerkaasaanu nahaye waxaana sii ama shaksiyaadkaasaanu nahoo waanu kula soo halganaye wasiirkaana sii taas anigu waxaan u arkaa wax la leeyahay keegii yaraayee maxaan ku dhahaa aada haysadee madaxda u ahaydee dhaqaalaha aynu kala boobno taas anigu uma arko inay tahay ka loo badiyo iyo ka loo yareeyo midna inuu ahamiyad leeyahay ee wax ahamiyad leh oo macno leh oo fiican dadkaas la dooranayo madaxweynuhu uu dooranayo inuu ku doorto karti iyo commitment karti iyo iyo iyo wadaniyeed aanu reer ku dooran aanu maxaan ku dhahdaa gobol waa loo baahan yahay reeraha dabcan in la tixgeliyo dee waa waaqicii jiray xaqiiqadii jirtay weeye laakiin reeraha naftooda ayaa reer waxa ku jira dad fiican oo wadaniyiina oo wanaagsan oo aqoon leh oo laga heli karo qof buuxiye halkaa dowladuhu hadiyo jeer madaxdu qaabka ay u dhisan yihiin bay ku xidhan tahay hadday dictatoriya tahay waxaad madaxweynuhu had iyo jeer wuxuu qaataa ka isaga u daacda dimuquraadiyad hadday tahay iyo dowlad dhis wuxuu qaataa madaxweynuhu qofka uu isleeyahay waxbuu ayuu ka tarayaa horumarka iyo iyo iyo iyo maxaan ku dhaha wadaniyadda anigu taa halkaasaan taa ka qiyaasayaa
waxaan u arkaa inay tahay dowlad xukuumad si fiican looga fikiray oo dadku had iyo jeer waxay ka caban jireen wasiiradii hore daashadee xukuumihii hore soo mareen waxqabadkooda wax badan laga rajaynayn markaa xukuumad cusub oo keliin ahoo badan ayay u badan tahay markaa waxaan qabaa in filashadii dadka iyo rajadii dadka uu madaxweynuhu weli raadkeedii hayo
waa garta waad mahadsantay khadar aqoon-yahan maxamed muuse maxaa kaaga baxay se su-aal lamida su-aashan khadar weydiiyey golaha wasiirada cusub waa lasoo dhisay sideed u aragtaa saa walaalkay tibaaxay waxaad moodaa in wejiyadii hore lagu bartay xukuumadihii hore inay aada ugu yar yihiin xukuumaddan cusub ee madaxweyne cira soo dhisay sidoo kale dhalintii hadday noqoto wejiyo cusub oo hore aan u qaban iyagu xilal u qaban ay ka soo muuqdeen markaa guud ahaan waxaa la odhan karaya waa wejiyo cusub boqolkiiba sagaal iyo sagaashan
sakariye sidaad u aragtaa xukuumadda cusub ee madaxweyne cabdiraxmaan ciro usoo dhintay salaamaya bahda v o a iyo khadar maxamed cakule aragti ahaan sidaan u arko xukuumadda cusub ee madaxweyne cabdiraxmaan maxa- maxamed cabdilaahi uu magacaabay eh, waxay bixinaysaa sawiro badan oo markaan eega eh, ra'yigayga eh, ka kooban dhalinyar eh, sidoo kale uu ka muuqdo xisbigii oo qeybo ka mida waxa ay matalayeen Eh, sidoo kale waxaa meesha ka madnayn eh, xubno ka mida wasiirada uu magacaabay inay ka mid yihiin isbahaysigii eh, dhanka markay siyaasadeed ee waagii hore doorashooyinka eh, ay ku midoobeen xisbigii kaa la odhan jiray Eh, waxaa sidoo kale eh, iyagana eh, ka muuqda eh, xubno aan hore eh, looga arag saaxadda siyaasadda eh, a- ama xisbiyadaas eh, xisbiga talada haya aan hore uga muuqan jirin oo imika laakiin eh, lagu arkay golaha wasiirada Eh, sawirka kale ee iga muuqda aniga ahaan waxaa ka muuqda eh, eh, wasiiro aan ama dad aan eh, hore eh, ama eh, qabaayil aan idhaahda aan hore somaliland xiriir wasiiro buuxa uga soo qabanin eh, inay ka muuqdaan markaasi xukuumadda eh, eh, cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi
een dad badani waxaa marka siyaasadda doorashooyinka la gelaya laga hadlaa oo madaxda tartamaysa lagala hadlaa arrimo saamin qaybsi een aan ku horreysiyo mar kale een khadar Eh, arrintaasi waa arrintaan isleeyahay waa la asiibay weeyaan xukuumaddu inkasta oo dad badan oo aqoon-yahan ama dad badan oo xukuumadaha faaleeya ay leeyihiin yar badnaanteeda waa la- way yar badatay waxaaban isleeyahay badnaanta lafteeda waxa keenay inuu saami qaybsigii saxo uu dadkii cabanayey i- oo ay lahaa ama wasiir ku-xigeen ma dhaafno ama caynkan wuxuun ka cabanayey inuu madaxweynuhu kor u soo qaaday rajadoodii oo maanta waxyaabaha qaranka midaynayaanay ka mid tahay in cabashooyinka la daweeyo marka halkaa waxaan isleeyahay madaxweynuhu waa sababta maxaa keentay xukuumaddu dee halkii xukuumadii hore tii kada ugu iminka ku xigtay saddex iyo labaatan wasiir oo kale ah ay ka ahayd ay maanta siddeed iyo labaatan wasiir ka maraysa iyo aduu siddeed iyo afartan maca wasiir ku-xigeenkeeda iyo wasiiru dowlayaasheeda waa sababtaan isleeyahay dadkii buu isa soo gaadhsiiyey madaxweynuhu halkaa cabashadii wuu saxay waana ta keentay inay xukuumaddu durugto een maxamed Een, khadarow laga soo bilaabo ilaa xukuumadeena ugu horreeyay kow iyo sagaashankii ilaa hadda waa xukuumaddii ugu salka ballaanayd ee la odhan karo dhammaan inta badan inta badan bulshada somalilan way iska wada dhex arkeen waana mid ugubo cusub oo dalkeenna dad badan oo cabanayey een, ay maanta iska dhex arkeen waana mid fiican waana saa uu sheegay walaalkii khadar waxyaabaha keenay in xukuumadda xukuumadii hore ay ka ballaaran tahay se ay dadkii aad moodo dad badan oo een, marka hore aan iska horjirin een, wejiyada hore ee xukuumaddan iyo weliba munaasib fiican oo oo ay dadku aad ugu qanceen ay dadkaas ka soo muuqdeen waay mahadsanid markan waxaan doonayaa sakariya een xukuumaddan een waxaa ka muuqda dhallinyaro waxaa ka muuqda dad waaye araga oo waayeela oo hore xilal u soo qabtay war waanay badnayn een taa maxaa kaga baxay Eh, waa runtahay oo xukuumadda cusub waxay ka kooban tahay dhalinyar Eh, dhalinyartaasi eh, ayay u badan tahay Eh, laba unbaa iga baxay aniga eh, markaan arkay eh, xukuumadda dhalinyarta kow eh, in la galay wakti ay jiil cusub hogaanka somaliland kusoo biirayaan oo waxaa sidoo kale dhammaatay eh, jiil soddonkii sano ee somaliland ee hore u haystay hogaanka eh, markaasi dowladnimada oo inta badan eh, ka muuqanayay saaxadda siyaasadda hadday noqoto markaasi wasiirada waxay u badnaayeen da-dii markaasi eh, dowladdii hore eh, eh, markaasi siyaad bare ka muuqday eh, ama wax kusoo bartay laakiin hadda imika waxaa la arkayaa eh, in la galay wakti ay jiil cusub kusoo biraan hogaanka siyaasadda ee somaliland Eh, taasaa iga muuqata markaasi eh, oo sawirka wasiirada cusub ay bixinayaan aan ku arkayaa
tii awoodaha madaxweynaha ee Aha.
laba laba labaan u arkaabaa tidhi anugu een aadan muuse ha very important had iyo jeer eh, awoodaha madaxweynaha ama qof kasta oo madax ah heer kasta ha ku jira eh laba awoodood buu leeyahay khadarow midi waxa weeye midda sharciga ah ee distoorku siiyey oo uu ku dhaqmayo oo eh, eh, maxaan ku dhahdaa iyaduna ay u baahan tahay cadaaladda xaqsoorka waxaasoo dhamme ay ku xidhan yihiin midna waxa weeye waxa loo yaqaan eh, eh, moral authority-o waa midda kas farcanta waxa la yidhaaha kalsoonida kalsoonida lagu qabo madaxda madaxweynaha lagu qabo kalsoonida waxaa loo baahanya in la koriyaa oo marka uu yimaado madaxweyne cusubi inuu ka abbaaro inuu dadweynaha adirasgareeyo iyo kalsoonidooda taa waxaan isleeyahay ilaa hadda madaxweyne ciro ilaa hadda dhinac wanaagsan buu u abbaaran anigu aaminsanahay oo wax badan oo hadduu yeelo ahaan lahaa negative ayuu iska maxaan ku dhahdaa ka doortay inuu dhinaca wanaagsan iska taago uusan qaadan dad badan oo loo arkayay inay afmiishaarin yihiin ama aanay somalilanba aaminsanayn ama aanay dimuquraadiyadda aaminsan yihiin ay doon ay qabiil aaminsan yihiin iyo wax la yidhahdo musuq maasuq ayuu ayaana isleehay wuu ka tegey taasuna waxaan u arkaa inay tahay arrin aada iyo aad bilow aada u wanaagsan oo kalsoonidii aynu sheegaynay abuuraya
haddaynu u nimaadno oo filashada dadweynaha ee xukuumaddan cusub laga filaya way sarraysaa
mas-uuliyaadka madaxweynaha iyo waxa laga sugayo high expectation yacni waa waxyaabaha dadweynuhu wax suuragala iyo waxaan suuragalahaynba dadweynuhu markaasoo kale wuxuu filayaa in yacni hawl weyn oo horumara la qabto madaxweynuhu uu qabto filashada filashada kelimadaas aad ii saxday filashada filashadaasu waa khatar haddii ay meel sare gaadho oo ay ka bad oo aan awoodaha dhaqaale awoodaha maxaan ku dhahdaa fikradeed awoodaha political eliidka ama siyaasiyiintu ay gaadhi karaan ama dhaqaalaheennu uu dhiiqi karo haddii ay aada iyo aada iyo aad filashadaas uga badato dee khatarteeday leedahay
xagga markaad eegtaan dadka la magacaabay dadka qaarkood waxay leeyihiin reg waaye araga aan ku cusbayn xilal muddooyin horena qabtay ayaa wasiirada qaarkood yihiin rag aqoon-yahanahoo cusub laakiin dhallinyaro ah oo taasina ay fursado weliba wasaarado waaweyn dhallinyaro loo dhiibay maxamed ugu horeysiiyo khar waa run oo saad sheegtay dadku waxay u badan yihiin dad aan hore badankooda aan usoo qaban xilal dhallinyarana u badan se waxaan filayay in xilligan uu asiibay madaxweynuhu xilligii ugu fiicnaydee halkaa laga guuri lahaa mar haddii dadkii hore waxqabadkoodii la arko dowladihii somalilan kasoo dhalinayo dhan ay kasoo muuqdeen in maanta baldhalinta la tijaabiyo wejiyo cusub la tijaabiyo shalay muxuu ahaa aan loo eegine muxuu yaqaanaa iyo muxuu qaban karaa inaynu waa wado cusub madaxweynuhu jeexa baynu odhan karaynaa aadna loo soo dhaweynaya bulshada dhexdeeda khadar
waan qabaa in xukuumaddu ay ha cusbaato dhallinyaro ha u badnaato laakiin rag waayeelahoo xilal hore soo marayna way ku jiraan waanan qabaa haddii dhallinyarada kritiftigooda iyo halabuurkooda cusub la sii daayo waa dhinaca kale lagu yar baalasgareeyo dad waayeelahoo hore ha lagu dheeli tiro taana waxaan u arkaaba inay farshaxanimo keenayso oo kolleybana dee dadka experyanka ee dowladaha usoo shaqeeyey hadday wada cusayb noqoto dadku sibay u yar arki karaan laakiin in loo arko in dad hayinahoo biyo madaadshayaal hore oona la arko laakiin badanku uu noqdo dad cusub oo hal abuur cusub laga filayo taasna aad iyo aad bay u fiican tahay qorshayaasha kolleyba arrimo gudeed leh ee arrimo dibadeed leh ee isku haynta dad kale maxaad ka odhan lahayd
isle su-aashii ugu muhiimsanayd weeye tanu oo waxa weeye halkan la joogo maanta oo aynu soo dhisaynay intaasoo sannadood dowlad iyo dimuquraadiyad guud ahaan marka la ekeenana ay ahayd mid la odhan karo dhinacii fiicnayd bay had iyo jeer u socotay xaggee looga dhaqaaqi karaa oo maxaynu kula talinaynaa madaxweynaha inaynu u taabanana loo baahan yahay waxa weeye mar walba oo meel la joogo dowlad dhisku uu meel soo gaadho dimuquraadiyaddu meel soo mar walba inta maqan baa ayaa ka badan waxaa loo baahan yahay madaxweynuhu wax waliba qorshay ku socdaan dunida maanta wax waliba dunida maanta cilmi bay ku socdaan wax waliba dunida maanta waxay ku socdaan waxa la yidhaha institution building in la dhiso institution iyo dowladdu dowl hay-adaha dawligaa in la dhiso oo la qoto dheereeyo oo la dimuqraadiyeeyo wax walba madaxweynuhu isagu inuu gooyo maaha madaxweynuhu dastuurku waxbuu ogol yahay laakiin in tala qaadashada iyo go-aan qaadashaduba inay baahdo oo hoos loo dejiyo oo gobollada ay gaadho ayaa muhima taasaa maanta maanta waxaan u baahanahay reform wax la yidhaahdo isbeddel isbeddel cilmiga ku dhisan okay waxaan rajo weyn ka qabnaa oo iminka muuqata cabdiraxmaan inuu serious ka yahay dowlad dhiska iyo dimuqraadiyada labadaba laakiin taxaddi weyn baa haysta challenge weyn baa haysta dadkii waa qabaa'il waxa waxaa markaa weeye wax waliba inay ku baysgaraysnaadaan oo ku dhisnaadaan qorshe halkan aynu joogno looga guurayo meel looga meel hore looga socdo oo oo oo ku dhisan dowlad dhiskaas markaa xagga dhallinyarada haddaan tul taagno khadar ma la odhan karaa markaa madaxweynaha cusubi fursad buu siiyey dhallinyarada haa aad yo aad si weyn buu madaxweynuhu dhallinyarada iyo haweenka iyo qaybaha bulshada oo dhan uusoo usaamiga uga saxay waxaanan qabaa doorkan dhallinyaradu waa la jijaabinayaaye iyaguna dee inay gunti giijis galaan oo haddii kale waxaa la odhanaya dee raggii hore ilaa nineteen sixtigii shaqaynayey ha la soo celiyo dhallinyaradu way hayaan baan leeyahay doorkii ama lagu aamini lahaa xukuumaddaas siday madaxweynaha cusub ula dhaqaajiyaan ama dee ay raggii hore ku soo noqon lahaayeen gacantooday ku jirtaa waa inay aada uga fiirsadaan way haystaan si fiican xaggooday taallaa waxaana la eegayaa siday u dhaqaajiyaanoo dee raggii waa waayeelkaaye ima kale dhallinyaru madaxweynuhu xushay haddii ay arkaan xukuumaddii oo ka qurux badnaatoo tayadii iyo kartidiiba yeelatayna dee waxay noqon doonaan raggaasi inay tala waaye aragnimoon meelaha laga weydiiyo haddii kale dee iyagaa soo noqon doona hadday dhallinyaradu xejisan waayaan boosaskooda ay difaacan kari waayaan
haa khadrow ilaa intii xukuumaddii tan ka horreysay iyo tanba waxaad moodaa doorka dhallinyaradu ay ku leedahay maamulka somalilan ama xukuumadda somalilan inuu saroo soo kacayey tiibaa madaxweynaha cusubina sii anba qaaday dhallinyaraduna door aada u fiican kuwaa laga dheehan karaa haddii wasiirada iyo wasiir ku-xigeenadaba noqoto in badanoo rajaloo kaleo hawada kusoo jirtaana waa jirtaa marka saa khadar sheegay dhalinyaradana waa inay dee kasoo baxaan doorkoodaas oo aan loo baahan balo in oday dambe lagu noqdo ama aan aada xoogga loo saarin dadka filashadoodu way sarreysaa oo xukuumadda cusub iyo madaxweyneha iyo madaxweyne ku-xigeenka cusub ee la doortay dadku wax badan bay ka filayaan waxqabad badan bay ka filayaan ansiyo sakariye arrintaa ka warran
dhanka filashada markay noqoto somalilan waxa ay soo martay markaas caqabado badan caqabadaha badan doorashada ka hor dadku waxay rajaynayeen markaas in xukuumadda cusub ama isbedelka dhalan karaa uu muhiim u yahay si looga baxo markaas caqabadahaasi waxyaabaha loo baahan yahay ama mudnaanta inay siiso xukuumaddan waxaa ugu muhiimsan kow nabadda gobollada bariga inay kor u qaado dib u dhisida ciidanka xasiloonida siyaasadeed ee gudaha inay xoojiso oo dib loo helo markaas xasilooni siyaasadeed qodobka afraadna waxaa muhiim waxa weeye xalinta dhibaatooyinka dhaqaale sida sixir bararka shaqa la-aanta iyo markaasi maamulka dhanka dhaqaalaha ama maalgashiga oo kale iyo qodobka u dambeeyo markaasi ah inay fadhiiso siyaasadda geeska amin siyaasadda caalamiga ah oo ay salka u dhigaan markaas siyaasadda dhanka arrimaha dibadda waxyaabahaasa laga filan karaa haddii dhegaystayaad imika nagu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o a barnaamijkuna waxa uu ku saabsan yahay oanu falanqaynaynaa xukuumadda cusub ee somalilan uu u soo magacaabay dhowaan madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro barnaamijka waxaa igala qayb gelaya aadan muuse jibriil oo ah diblomaasi sare waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb gelaya aqoon-yahan maxamed muuse waxaa barnaamijka sidoo kale marti noogu ah aqoon-yahan cabdiraxmaan waxaa sidoo kale barnaamijka marti igu ah aqoon-yahan khadar cabdiraxmaan iyo ugu dambayn bare sare oo ka tirsan jaamacadaha somalilan sakariye muuse maxamed
haddaynu u noqonno xagga doorashooyinku inta badan waxay ka tagaan qaybsanaan bulshada markay doorashadu dhammaatana waxaa inta badan loo baahdaa xukuumad kastoo dhalata in midayntii dadka dhaqaaqa ugu horeeya si uu ula jaan qaadmo in la galo taa maxaa idinka muuqdaa aan ku horreeya maxamed khadarow waa jirtay hore waynoo aragnay in doorashadu ay xanaf ka tagto laakiin tan waxaad moodaa iyadoo uu fadliga ugu badan leeyahay madaxweynihii hore in dadku aad la isugu soo dhoweeyey oo dadku dad wada jaan qaadaya maanta meel wada jeeda soo reer somalilan ay aad ugu yeel aada ugu eegyihiin waxaa u bannaan uun dowladdu inay cidda kala qaybin samaynaysa ama iminka dadka sii kala qoqobaysa in kuwaas un laga qabto bay u baahan tahay une dadku maanta waa midaysan yahay doorashaduna inay xanaf ka tagto ma filayno insha allahu tacaala way khadar taa bulshada iyo iyo iyo iyo midaynteeda doorasho kadib
taa maanta waxaan isleeyahay bulshadu siday madaxweynahan cusub ku dooratay marka la eego nambarkii ku dooratay iyo xanaftii dambe saa walaalkii maxamed sheegay ee uu ka tegi lahaana madaxweynaha hore ilaahay cimriga ha u barakeeyey caafimaadkabe waxaan qabaa inuu tallaabo wanaagsan oo waayeelnimo ah oo qaranu tudhida qaaday uu madaxweynahan cusub si wanaagsan uu soo dhoweeyey haddaad iyo jeerna dadku raadka hogaamiyuhunbay raacaan hadday hogaamiyeyaashii dhexdooda aan cunfi ka jirin uu u soo dhoweeyey walaalkiisa cusbaa oo waayeelkii hore waddankan muddada toddobada sanaa soo hogaaminayey si gacmo furan u soo dhoweeyey waxaan qabaa fifty beersan in muncaaridadii uu ka dejiyey oo uu madal wanaagsan iyo jaanis wanaagsan haysta cabdiraxmaan uu dadkiisa hore uga sii wadi karo doorashooyinku si caadiyaba afrikadaba iska ahaatee way kala qaybiyaan dadka oo doorasho kasoo dhacda kulle waxay ka tagtaa raad markaa madaxweynaha cusub inuu raadkii doorashada isaga iyo ragga uu cugtay ay ka howlgalaan oo dadku meel u wada dhaqaaqaan halkaa waxaan ka odhanayaa dadku meel u wada dhaqaaqi maayo haddii madaxweynuhu aanu qorshe fogaan araga la iman oo vision waxa la yidhaahdo aragti dheer oo fogaan araga oo ah maxay ku xidhan sidii loo korin lahaa dowladdhiskan oo oo looga loo korin lahaa qaab aanay iska hor iman labadii systeme kii telefishinka iyo kii modrankaa oo ku dhisan waxa la yidhi institution yani yani institution building oo ah madaxweynuhu inuu go-aanka markuu qaadanayo go-aanada waaweyn wax la soo dersay wax la dersay oo guddiyaal oo aqoon-yahan uu dersay weliba meel walba meel walba waxay leedahay aqoonyahankooda dhaqaaluhu aqoonyahankiisu leeyahay maxaan ku idhaahdaa dee cilmiga bulshaduna waa kan wax oo dhan political science marka inuu professionka uu ilaaliyo madaxweynuhu professionkaasoo ku xidhan dee qorshe fogaan araga wasiiradu keligood waxma curin karaan wasiirada qaabka wax yacni loo igmaday oo ah ku dhisan qorshaha madaxweynuhu uu rabo inuu dalka ku hormariyo weeye hadday sidaa tahay ilaa hadda madaxweynuhu ka fiirsashada iyo sida uu u wado waynu ku ammaanaynaa waxaanay ila tahay inuu si wanaagsan uu u wado maxaanka bilowgii dee ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa in ilaahay u hawl yareeyo dadweynahana waxaan leenahay inaan la degdegin oo dee wakti la siiyo maxaan ku dhahaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa wakti la siiyo qabyaaladdana hubka qabyaaladana inaynu dhinno madaxweynaha waxaa loo baahan yahay ragga hore wuxuu kharibay dowladihii hore ee musuq maasiqa ku caanbaxay inaan lagu calaamadinu iska fogeeyo very important weeyaan baan anigu u arkaa dadka nadiifta ah ee wadaniyiinta ah ee ee diyaarka u inuu la shaqeeyo inuu soo dhoweeyo shardi maaha dadkaasu inay reer hebel yihiin waxaa shardiga inay inay somalilan yihiin dadka minority-ga ah sida ilaa hadda uu u dhaqmay cabdiraxmaan anigu waan ku ammaanayaa waxaanan leeyahay dee aniga afbishaarnimana ilamahe waa la yaqaan khadarow waxaan sheegayo damiirkaygaa sheegaya ee waxaan anigu eh, ka rabo maaha Een, xagga haweenka aan doonaya inaan su-aal idinka weydiiyo een, madaxweynaha cusub golihiisa wasiirada een, saddex xubnood oo laba wasiiroo buuxo haweene iyo wasiir ku-xigeen buu ku soo daray ama ka bilaabay Een, haweenkuna waxay ka mid yihiin ama dumarku dadka codbixiyaasha ah ee saamaynta kule siyaasadda taa een, arrintaasi xaggii qaybihii dumarka ma u tahay ee, fursad iyo jawaab aan ku horeeya khadar
ee way u tahay inkastoo haddana aan la odhan karin een, boqolkiiba boqol bay waxoodii heleen haddana si wanaagsan bay uga dhex muuqdaan taas inta yare dhimanna waxaan isleeyahay de kole social problem baa jiro bulshadii ahaa dhaqankii iyo beelihii iyo wixii baa si u riixaya dumarkii laftoodii oon iyagu isgarabsanahayn oo laga yaabo in raggii kala raacayaan iyo dhaqankii iyo sidii ho- xaggii hore haysto oo le dee dumarku xaggay naga matelayaan reer bay u dhaxday caynkana noqotay problem kale jiro ayaa jirta laakiin wallaahi meel wanaagsan buu ka hana qaaday wixii dambana dee in loo kordhin doono ma rashaynaya insha allah waa tahay maxamed khadar oo aad sheegtay een, haweenku waa kuwa ugu badanee een, xukuumadaha ama een, soo doortay ee codeeya een, sidoo kale waxaad moodaa iminka bulshadeena in isbedel badan jiro xagga waxbarashadoo kale haddaad ka eegto dumarku maanta kaalin fiican ay kaga jiraan marka weli waxaad moodaa inaanay saamigoodii aanay haynin se taa dhaqanka ahi ay waxoogaa riixayso oo een, reerkii wasiir dumara loo magacaabay annaga weli waxuna lama siinta ay weli taagan yihiin inkastoo problemkaasu jiro laakiin haddana waxaad moodaa inaanay weli saamigooda jirin laakiin waa wado fiican oo dhiirigelin lahoo imin ka soo muuqdaan ay si fiican uga soo muuqdaan wasaarada xoogana eh, loo igmado waa arrin fiican in lasii dhiirigeliyo oo maadaama ay dumarku qayb dhan oo boqolkiiba konton oo bulshada ka mid ay yihiin iyadana waan dhiirigelinayna
Een, isla halkaa aan maraysaan aan raaciyo qaybta een, matalan een, dadka la haybsoco ama eh, bulshada laga tirada badan yahay waxaa een, wasiir buuxaa golaha wasiirada ugu jira Een, iyadoo sidii guud ay uga mid yihiin een, ballanqaadyadii madaxweynaha cusub markii musharaxa uu ahaa Een, maxamed muuse aan ku horreysiiyo taasoo kale een, ma la odhan karaa een, madaxweynuhu ballanqaadkii uu ka dhabeeyo waxa weeyaan een, markii ugu horreysay een, dadkaasi een, manaa siyaasiya ama mansab siyaasiya oo buuxa bay heleen Een, aad iyo aad madaxweynuhu uu ka dhabeeyey ballanqaadkiisii waana arrin u gubo somalilan ku cusub mid aad dadku iyo bulshaduna u soo dhoweeyeen een, noqotay een, waa markii koowaad ee ay wasiir buuxa helaan dadkaasi een, badanaa dadku idhahdaan waa la haybsooca een, se weli saamigoodii ma dhowa in lasii wado saro loo qaadana waa een, mid loo baahanya madaxweynahana oo looga mahadnaqaya inuu ku dhiirido arrimahaas oo dadka loo jiheeyo iminka Een, yaa wax qaban kara cidduu doona ha noqdee yaa wax qaban kara yaa shaqayn kara markaa somalilan waxaad moodaa sanadadii u dambeeyey ilaa markii la eego golihii een, een, baarlamaanka ee dhowaan aynu dooranay ee wakiilada een, dhowaan dooranay marka la eego waxaad moodaa dadkaasi inay bulshada reer somalilan gudaheeda ay sara u kac u muuqdo haddaad eegto xagga dhaqaalaha iyo xagga waxbarashada iyo xagga em, inay kasoo dhex muuqdaan een, talada dalka oo mid sare aad ugu kacaysa Een, khadar ee waan ku raacsanahay garyaqaan maxamed muuse sidaa uu sheegay een, maanta meel aanay hore u gaadhin buu madaxweynuhu ballankii uu qaaday exactly boqolkiiba boqol buu fuliyey ee waana meelaha looga baahan yahay hogaamiyuhu inuu sinaan iyo cadaalad bahaleeyo oonay dad wax dadkiisa uu hogaaminaya aanay noqon dad dhexdooda wax ku kala maqan yihiin oo iyagu godobaysu hayo iyagu wax kala tirsanaya inaanay noqon uu halkaa daweeyo aad iyo aad baan isleeyahay wuu asiibay ee dee sidaa la sheegay maxamed ba sheegay in dee loo kordhiyey step by step ay noqotona waa soo dhaweynaya
caqabad baan doonaya inaan idin weydiiyo inta badan doorashooyinkeenna iyo qabyaaladda ama een, een, habka qabaliga uu isugu tidcan yahay ee tusaale ahaan iminka een, doorashada waa laga soo baxay een, dadku halkii ay had iyo jeer muhiimad ka siin lahaayeen in adeegyo dowladnimo ay helaan oo matalan eh, biyo hadday noqoto layd hadday noqoto caafimaad tayale hadday noqoto waxbarasho tayale hadday noqoto wadooyin iyo muxuu ahaye horumar deegaan hadday noqoto halkii sidaa dowladda adeegaa loogula xisaabtami lahaa waxaad moodaa intii qabyaaladu sarrayso oo golaheena wasiirada ee la magacaabay maxaa inoogu jira muraayadda ay markiiba dadku reere ku eegayaan oo waxqabad iyo een, arrintaasi een, madaxweynaha lafdigiisa ee, cusub markaad eegtid doorashooyinka inay arrintaasi ku didcan tahay een, ma la odhan karaa labadii waa laysu qalayoo golo wasiiradoo xaggii beeliina ilaa meel cabashadu ay yar tahay xagga kalena laga filan kara inay wax qaban karaan maadaama dhalinyaro iyo dad waayelo laysku dhafay ay yihiin maxaa taa kuna qadar saa sheegtay dadkeena horta waa dad oral society ah waxyaabaha keenaya waxaad moodaaba in inuu kaftamaaba inay kala weyntayn wax loo qabtaa laakiin baraaruga waxqabashada iyo inuu qofka muxuu qaban karaa lagu doorto waxaad moodaa in baryahan dambe ay sara usoo kacayso bulshada in ka badan in badanoo ka midina ay dhankaasi u janjeedho si weli si buuxdo weli halkaa looma gaarin waa jirtaayo taasaa keenaysa in dadkeenu ay dad bar walba xagga xaggaa u janjeedho ay yihiin lakiin waxaad moodaa in labadiiba imka aynu isu qalnay saad sheegto dimuqraadiya alqabaliya waxoogaa intaan isku yar dhafnay labadii dhinacba laga dheelatiray baad moodaa se waxaa dantu dalka ku jirta iyo dadkuba in yaa wax qaban kara iyo yaa inoo shaqeynaya yaa caafimaadka helayna yaa sara u qaadaya waxbarashadeena iyo inaynu xagga u guurno inay xagga inu soconno ay xaggaa tahay adeeg dowladeed aad iyo aad waan qabaa saasoo kale in wadanka weli waxaad moodaa inaanay dadku siista marti u ahayn ay weli dad marti u yihiin laakiin waan qabaa inuu liidarku dadka gaadhsiin karo inaanay qof marti u noqon ay siista marti u noqdaan oo nidaamka dowladnimo oo halkii ay biyo iyo waxbarasho iyo caafimaad tayale ka helayaan ay raadiyaan laakiin weli waxay raadinayaan reerkayagii maxaa la siiyey taas macnaheeda waxaa keenayaa in qof dadka iyo bulshada qaarkood isu leeyihinba haddaanad wasiir lahayn shaqe heli maysid waxba heli maysid cidi cidi ku horgeli mayso laakiin haddii sistamkaa la soo celiyo o la yidhaahdo shaqaalahana si si fayra ama si cadaalada ayaa loo qaadanaya oo imtixaan iyo nidaam iyo hay-adda shaqaalaha la marinaya waxaan u malaynayaa in lasoo gaabin karo wasiirkaygii meeda oo kii waleela keenaaba uu noqonayo wasiirkeenii iyo adiga wasiirka ka kale wasiirki dadkao dhan wasiirkiisii ay wax ka dhexeeyaan taana hoggaankaa loo baahan yahay inuu dadka halkaas soo gaadhsiiyo oo sistamkan qabyaaladee aad inooga muuqda saa maxamed ba sheege isku dhex dhafan dee qabyaaladda aan hoosaysiino mar lagama wada saari kare laakiin si uun dee loo yareeyo waan qabaa madaxweynihii hore muse bixi cabdi waxa uu taageerayaashiisa ka codsaday iyo bulshada reer somalilan in xukuumadda cusub iyo madaxweyneha lala shaqeeyo waqti la siiyo
madaxweynihii horena bulshada wuxuu ka codsaday in waqti la siiyo xukuumadda cusub taasina waxay muujinaysaa waayo aragnimo badan oo bulshada iyada laftirkeeda waxaa laga rabaa ama la gudboon waxa weeye inay waqti siiyaan oo ay darsaan markasi waxqabadka iyo waxqabad la-aanta markaasi xukuumadda cusub kadib waqtigaa waxay kasoo baxa markaasi bulshadu ay ka falceliyaan mid taban iyo mid togan labadaba sidoo kale waxaa bulshada la gudboon inay la xisaabtamaan oo ay kula xisaabtamaan markaasi barnaamij xisbiyeedka ay soo bandhigeen xilligii olaha lagu jiray ama barnaamij siyaasadeedkaasi oo ay ugu talagaleen markaasi in adhow lagula xisaabtamo kaasaa muhiima in markaasi lagula xisaabtamo oo lagu dabagalo wixii ballanqaadyadii ka fulay iyo waxaan ka fulin si ay markaasi saaxaddii siyaasaddu ay uga baxdo markaas saacadii faddan iyo waxyaabahan iminka markaasi bulshadeenii iska hor keenay waqtiyada dambe oo dhan musharaxa madaxweyne markii uu cirra ahaa haddana madaxweyne cusub ee la doortaya waxaa la tilmaamaa in kooxo badan oo siyaasiya uu watay oo kooxaha siyaasigii dadka qaar markaa waxay tilmaamayaan qaybihii kala duwanaa in madaxweynuhu magacaabidiisan koowaada golaha wasiirada ay haddana qanaacad siyaasadeed uu muujiyeyoo cid cabanaysa aanay jirin marka ma la odhan karaa khibrad buu muujiyey madaxweynuhu dadkii kala duwanaayee la socday markii uu mucaaridka ahaa markii uu golaha wasiirada dhisayeyna talooyinkiibuu ka qaybgeliyeyo waa jirtaa inay dadkii ku qanacsayin kooxihii kala duwanaa aad iyo aad iyo aad khadro way jirtayoo waxaad arkaysa xisbiga wadani ee talada ku guulaystay dalka inuu kooxo fara badan oo dhinacyo kala kala wada jiro oo aan hore la isugu geyn jirin inuu madaxweyne awoodu yeesho inuu meel isugu keeno markii murashax ahaa uu xilkan u cararayey maantana kala gurudeedii inuu bilaabay oo siduu isugu hayn lahaa iyaga laftigoodii aad moodo in xukuumaddiisa ka muuqato isagoo dhinacyo kala duwan ka soo xushay welina mansibiyo fara badan oo aad u harayna ay jiraan dalka qolo walbana ay weli rajo ka qabto aan cid ka rajo dhigtay aanay jirin marka waxaan filayaa in hibo madaxweynuhu uu leeyahay ay tahay inuu sidii uu ku ololeynayba inuu dalka iyo dadka inuu isku hayo oo dhinac walba ay ka muuqdaan inay la hadda ifaalo fiican uu jiro ayaa muuqda
khadar
waan qabaa waa run b- qaybo kala duwan hadday culimo tahay hadday ururo tahay hadday nidaam tahay ayuu isku waday xilligii uu musharax ahaa dabeetana waa dee hogaaminta ayay ka mid tahay dadku inuu dad kala aragti duwan kala mowqif duwan kala rabitaan duwan uu isku hayo taa hore uu kusoo guulaystay ilaa imikana inta muuqata waxaad moodaa stiil inuu dadkii isku hayo oo aan dhinac imika kale anaa gaar layga tegay oo durba gaar u booday ilaa imika ma aragno arinta ugu dambaysa dadweynaha n dad badan waxay leeyihin waa in wakti la siiyaa xukuumadda n khadaran ku horeeyo
ee waa si fariin wanaagsan de kolley dadku waa waa dadkii dalka iyo wax lexejeclo badan baa haysa dadkuna hadday doonaan aragtida ha ku kala duwanaadaan laakiin waxay ka midaysan yihiin dhammaantood inay wax wanaagsanaadaan mar haddaa maanta waxaan rajaynayaa inay sidaa uu madaxweynaha hore sheegay allaha allaha barakeeye in la siiyo wakti oo la eego madaxweynuhu ballanqaadkiisii iyo himiladii ay dadku ku filayeen eh, siduu u wajaho iyo siduu u fuliyo oo aan qarqarsiga markaba lagu qabane sbacekaa la siiyo waay maxamed khadarow innagu waxaynu nahay bulsho muslin ah markaa wax walba waxaynu ka qaadanaa caqiidada iyo shareecada islaamka nebigu sal alla alay slam wuxuu uhi tafaa'ulu khayran tajiduuh khayrka rajeeye waa helaysaane markaa dadweyne waxaan ku baaqaynaa in khayr laga rajeeyo xukuumadda wax wanaagsan laga rajeeyo een, een, een, lagu garab galo waxbaynu wada doonaynaa meel baynu wada soconnaa meesha aynu wada soconno waynu wada gaaraynaa dhammaantiin lama kala tegi karo marka in khayr la rajeeyo aan siiyo aadan muuse jibriil een, maxay kula tahay in madaxweynaha waxaas arrimaha fundamentalka aasaasiga ah lagu taageeri lahaa ee reeri baa odhanaya maxaan ku dhahdaa hortaagan warshadihii hortaagan maxaan ku dhahdaa odayaal dee aan ahayn maxaan ku dhahdaa siday wax u fahamsan yihiin doonaya inay dowladda u hogaamiyaan taasina waa waa challenge weyn waa taxaddi weyn oo madaxweynaha hortaagan haddii madaxweynuhu uu mar keliya wax walba noo yidhaahdana waa wax kale laakiin dee fa- si farsamaysan ayaa looga baahan yahay in caqabadaha looga gudbo Ee, waa in dadweynuhu uu wa- waaci ka ahaadaa laakiin khadarow challenge kalaa ina haysta oo waxa weeye dagaaladan inagu soo cusbo madaxweynuhu qaab wuxuu baaq nabadeed buu u u diray dad soo ma garan dadkii dadkan dagaalamaya oo ku dagaalamaya ceergaba dhulkan waa dad walaalo ah oo isdhalay oo isku asal iyo isku usira dad maslaxadi ka dhaxaysa weeye Ee, dowlad baa loo baahan yahay in la dhiso halka qabaa'il laga fikerayo Ee, waxaan leeyahay madaxweynaha ha lagu garab galo iyo dowladda cusub in ay nabad ka dhaliso dhulka dhegaystayaal intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo idinka imanayay toddobaadkan magaalada hargeysa barnaamijku waxa uu ku saabsanaa xukuumadda cusub ee somalilan ee uu soo magacaabay dhowaan madaxweynaha lixaad ee somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro waxaana barnaamijka igala qayb gelayey aadan muuse jibriil oo ah diblomaasi sare isla markaana muddo dheer ka tirsanaa bulshada rayidka ah waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb gelayey aqoon-yahan maxamed muuse waxaa sidoo kale barnaamijka marti igu ahaa oo ka qayb gelayey aqoon-yahan khadar cabdiraxmaan maxamed iyo ugu dambayn bara sare sakariye muuse maxamed tan iyo kulan dambe intaannu barnaamijkan mid la mida mar kale iskugu imanayno oo anigoo ah khadar maxamed cakulle oo idinkaga tegaya sidaa iyo jimco wanaagsan